wararka ka imanaya degmada hubyo ee gobolka mudug ayaa sheegaya in degmadaasi ay ka jirto xiisad colaadeed oo u dhexaysa ciidamo kala taabacsan maamulada galmudug iyo ximiniyo xeeb waxaana jirta cabsi ku aadan in labada dhinac uu dhex mari kara dagaal ku aadan gacan ku-haynta degmada hubyo haddaba caashe ibraahim aadan caashi cuud ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay maxamuud maxamed cawaale oo ah duqa degmada hubyo ee maamulka galmudug waxayna weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda ka taagan hubyo
walaal waxaa weeye horta xiisadaha taagan ee waktigan xaadirka ah hobyo ka taagan aada iyo aad baan uga xumahay haddaan ahay maayadkii ama duqii magaalada hobyo waayo waxa weeye la socotiin la-aan ismoog ayaa ka jira ay ku tartamahayaan maamulada xibin iyo xeeb iyo galmudug ay doonahayaan gacaanqabsiga magaalada hobyo marka baaq ayaan u jeedi lahaa oo aan dhihi lahaa ragga ama madaxda ah ee hogaaminahaya ciidamada walaalaha ah intaan baaqa la gaarin maxamuud waxaan rabaa bal marka hore inaad aniga iyo dhegeystayaashaba nooga waranto bal waxaa xiisadan keenay hadda degmadu waa degmo hore loo deganaa maxaa hadda keenay in labadan maamul inay hadeertaan xiisadii ka dhex kacdo ku saabsan magaaladaasi maxaa hadda keenay xiisadan walaal su-aashaas sidaan jeclahay dadka maaragtay madaxda ah ama doonahaya maaragta arrintaas siyaasadeynahaya ayay ku fiicnaa laheyd laakiin ani tayada markaan kaga gudbiyo fikir ahaan waxaa la rabaa in lagu tartamo ama xoogaa dadkii dagaalka sokeeya ee ka baxeen muddada dheer hakeeyey in dib loo soo celiyo oo laleeyahay maaragtay beel hebel iyo maamul hebel a haysto magaalada waxaasna waa laga gudbay magaalo doorasho ka dhacday oo horumar la tartamayso oo hore u socoto weye marka in dagaal sokeeyo labaatan sano laga soo baxay hadda dib loogu soo celiyo marnaba ma ogelin wixii wadana ayaga u taal laakiin annaga waxaan ogaanay maanta inay magaaladii door technica la keensaday ee maamulada xibin iyo xeeb galmudug hobyo ay ku sugan yihiin taas ayaa xoogaa dadka maamulkii iyo shacabkii cabsi u keenta cabsidaas ayaan anaga mar walba noola doortay inaan wax ka qabanno adduunweynaha iyo international communitygn aan u gudbin inaan colaad sokeeyo aanan doonin marnaba markaan dib ugu laabano degmada hobyo qudheeda labada maamul ciidamaha geeyaan oo ha ku tartamaan gacan ku-haynteeda laakiin degaan ahaan labada maamul dadka kasoo kala jeedaba way degaan soo maaha magaalada magaalada magaalo soomaaliyeed weeye walaalaha oo meesha wada degan way wada degaan qof gooni uleh ama cid gooni u sheegan karta ama isjirjir qof rabta haba yaraatee mal waxa waxaan ka baxno weeye hobyo waxaan jecelnahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay hiigsato horumar le inay noqoto hadeertaana dad walaalaha isla dhashay inaysan maarata anaa lahi anaa soo horeeya anaa badan anaa saas laga baxo oo dimuqraadiyadda heerka ee maraysa maanta adduunkii yurub iyo america iyaa midoobaya ma ahan xaafad ama degmo in maaragta maanta beele ay ku diraan waxaas ma doonayno ma garan marka labadan ciidan ee ka kala socda labada maamul ee carabkaad ku dhufatay annagana na soo gaartay ee tegay degmada maxaa lagu qiyaasay tiradooda wallaahi aada iyo aada u fara badan yihiin toban shan iyo toban technica toban technica ayay wataan ciidana aada u fara badan oo gaarahayo ugu yaraan shan boqol oo ciidan a la wataa magaalo maanta oo shan boqol oo ciidan loo wato ama dad walaalaha maaragta ciidamo isku adeegsada maahan hobyo waa ka kortay waa ka baxday waxaa loo baahan yahay walaaltinimo horumar isdhexgal arrimahaas inaan ka hadalna ma ahaan magaalaaan qabsanaa xug ku qabsanaa iyo magaalada hebela iskale magaalada heblaayaa iskale waxaas waa laga gudba waktigan cadarkaa lagu jiro ummadda waxay higsanaysaa hiigsayaan cusub inay horumar laga faa'iido la yidhaha yaa kaa dabaq dheer yaa kaa wado fiican yaa kaa adduunyo fiican maahan in la yidhaha reer hebel iyo reer hebel iyo dib loo noqdo anigu ma jeceli mana duunahayo wixii wadana ku raaci maayo ma waxay doonaan ha noqdaan ciidamadan marka labada dhinac ka kala socda goormay gaareen degmada hobyo aday ogaantaha inkastood muqdisho joogto hadda waxa weeye ciidamadani waxay soo baxeen shalay galabtii ilaa xalay ilaa saakay magaalada hobyo agaarkeeda ayaa la kala taagnaa ceelhuur iyo wasil hadeertaana gudaha ayaa lasala galay magaalada gudaheeda ayaa la joogaa ciidamadii naato diyaarada ayaa ku dul wareegahayaanay fiirinayaan bal inay shabaab kusoo dhex dhuunteen isgaarsiinta aad bay u liidataa dadka cabsi aada u ba-an baa haysata oo dagaal sokeeyo iyo shabaab iyo burcad iyo broblem iyo xabad inay ka dhacdo ayay ka cabsanhayaan waxyaalahaas inaan loogu soo kooban marka mas-uuliyiinta nooc walba ay noqo meel walba hay ka yimaadeen ku degdegahaya fidno ama dhibaato sokeeyo inay soo noqoto aad baan ugu baaqaynaa la socotiin la-aan wax isku sheeg la-aan ismaqal la-aan waa wixii aan ummadda uga hor dibdhac ugu sameynay noogu hormarayn oo maaragtay kow iyo labaatan sano dib laisugu haysto marka waxaas ayaan ka digaynaa oo mar walba waxaan leenahay ka digtoonaada oo horumarka fiiriya oo baaqa aynu ujeedinayno talo weeye qaata ragoo weyn mas-uuliyiina tihin yaan la soo celin dhibaato sokeeyo
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed cawaale oo ah duqa magaalada hobyo ee maamulka galmudug oo u waramayay caashi ibraahim aadan caashicuud